bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa inaan marka hore salaan u gudbiyo shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa intaa waxaa ii dheer waayahan walaac iyo walbahaar ayaa galay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto walaacaasoo la xiriira dicaayado aada u fara badan oo laga fidiya shirka london ee ay qabanqaabisay wasaaradda betroolka iyo macaadinta soomaaliyeed iyo shirkaddii cilmi baarista looga diray shidaalka soomaaliya inay ka diyaariso warbixin ku saabsan kheyraadka ku jira dalka soomaaliya gaar ahaan shidaalka mid waa aaminsanahay oo inaan wax badan loo sheegin shacbiga haddii loo sheegana ay u sheegeen mas-uuliyiin aan ahayn kuwii munaasabka ku ahay inay u sheegaan batroolka soomaaliya oo kamid a kheyraadka dalkeenu leeyahay waa hantida la hubo in saboolka looga bixi karo haddii laga shaqeeyo oo lasoo saaro waxaan aaminsanaha howla aada u fara badan baa gashay dowlad walbana wixi ay dalka u qabato intay xukunka hayso taariikhday u gelaysaa hadday eed aheydna eedaas ayaa u gelaysaa hadday wax fiican aheydna waxay ku faani kartay noqonaysaa xasuus ayay ii leedahay aniga shaksi ahaan dowladdii allah u naxariistay oo madaxweynaha ka ah cabdullaahi yuusuf axmed oon ra-iisul wasaaraha ka ahay oo dalkan soo gaarsiisay in wiila soomaaliya qarankii soomaaliya dib ugu shaqeeyo sharciga batroolka soomaaliya diyaarintiisa xukuumaddan ra-isul wasaaraha ka ayaa sameysay labadi kun iyo lixdii ayaa la dhamaystiray xukuumad baa la marsiiyey baarlamaan baa ansixiyey madaxweyne ayaa dekareeto kusoo saaray sharcigaas inaan sameyno anagoo tabar yar oo cusub oo curdan ahna waxay aheeday inaan kheyraadka soomaaliya sharci lagu dhicin oo horta aan sharci adduunka aan isaga xadadna aan yeelano isla markaasna ummadda soomaaliyeed wax loogu qaybiyo oo muwaadin kasta ahu xaqi uu ku leeyahay uu ka helo ama deegaan kasta ama maamul goboleed kasta shaksi ahaan waa ku faana anigu waana ku farxaa markaan maqlo shidaal iyo sharci batrool sanadkii labada kun iyo sideedii ayaa lagu sameeyey wax ka bedelid ama amendiment bishii agosto ee sanadkaas ayaa haddana la dhamaystiray wax ka bedelkii oo aan hayo sharciga hayo soona akriyay hadda inta aanan bixinin wareysigan waxaa kaloo xasuusata xasuustaa in dowladdii ka horeysay dowladda madaxweyne farmaajo ee madaxweyne xasan sheekh ay tallaabooyin muhiima qaaday ee ku saabsan xagga ka faa-iideysiga kheyraadka dalka gaar ahaan shidaalka iyo arrimaha la xidhiidha waxaan xasuustaa in madaxweynuhu uu hogaamiyey dowladdiisii in la sahmiyo kheyraadka dalku leeyahay gaar ahaan shidaalka iyo macaadinta ee gaaska shaqo aada u qiimo badan in laga qabtana waa aaminsana waxaan xasuustaa ra-iisul wasaaraha hadda xukuumadda hogaamiya xasan cali kheyre inuu ka ahaa khabiir ama howlwadeen kasoo shaqeeya barnaamijkaas berigii la bilaabay waxaa kaloon hadda la socdaa oon ka dherganahay in daraasadii shirkadii hawsha loo diray ay soo dhammaysay ujeedada ugu weyn ee shirka london loo qabtana ay tahay in la bandhigo soomaaliya horta maxay haysataa soomaaliya kheyraad fara badan bay leedahay shidaal bay haysataa gaas bay haysataa macaadin bay haysataa bad dheer iyo xeeb iyo kalluun iyo haysataa xoolo iyoay leedahay beere iyo webiyaal wax badan waa la taabo karaa oo dhulka ah laakiin shidaalka iyo shuruucda la xiriirta iyo cilmiga la xiriiraahi waa ku cusub yihiin dalkeena sidaas darteed daraasad aada u dheer oo waqti qaadatay oon isleeyahay ugu yaraan dowladdii madaxweyne xasan sheekh inay sanad iyo wax la jiro qaadatay haddana labadii sanee dowladda madaxweyne farmaajo ee lasoo gabagabeeyey in la bandhigo horta soomaaliya maxay haysataa soomaaliya shidaal xag ma haysataa meeqay haysataa xagguu ku jiraa horta in la bandhigo in arrintaas marka la siyaasadeeyo aada baan uga xumahay ee lagu jahawareeriyey shacbiga soomaaliyeed oon xog badan haysan hadday xog badan haysan lahaayeen ama intaan ognaha ogaan lahaayeen waa hubaa inayna qayl dhacdeen inaan da- dacaayado iyo barobagand dhaceen inaan banaanbaxyo siyaasadaysan dhaceen waa hubaa laakiin xogta haddaan la haysan shacbiga siyaasi guracan wuxuu u sheegto waa qaadanayaan waa ka xumahay iyadoo waqti qabow lagu jiro in london iyo yurub iyo inta la isaga yimaado la yiraahdo eh, waxaa la xaraashayaa betroolkii soomaaliya arrintaasu aada iyo aaday murugo u leedahay waxaa la xaraashaa wax qiimo jabay oo la nacay ee wax fiican lama xaraasho marka ereyga xaraash la yidhaha xataa in loo nisbeeyo betroolka soomaaliya ceegaaga ee la rabo ummadan in saboolka iyo fakriga looga saaro in xaraash lagu tilmaamo horta aada baan uga xumahay waxaana ku talinayaa in laga waantoobo arrimahaas oo kale aynan dalka ka dhicin ummadan aan lagu jahawareerin mas-uuliyiin taqaana waxa aan ka hadlayo oo weliba iiga fara dhuudhuuban oo eh, dowladdii hore ee ka horeysa dowladda madaxweyne farmaajo kasoo shaqeysa inay iyagu ay alifaan in wax la xaraashayo iyo in wax la dhacayo aada iyo aada baan uga xumahay ummadda soomaaliyeedna waa ka raaligelinaya runtii Eh, in la bandhigo ee la yidhaha soomaaliya intaas oo shidaal ayaa ku jirta eh, badda iyo dhulkaba ee loo diyaar garoobo sidii looga faa'iideyn lahay lama yaqaano goorma laga faa'iideyn karaa ma sanad kadib ma shan sano kadib howlay rabtaa oo aqaana anigu broseska loo maro iyo habraaca la su- na sugaya Eh, sharcigii xataa looga shaqeyn lahay weli inuu baarlamaanka yaalla ayaa la wada ogyahay ma aha bilow oo waxaan filayaa waa isbedelkii ama amendmentigii saddexaad oo inta laga shaqeeyo baarlamaanka soomaaliya hadda hor yaalla arrintaas waxaan qabaa marka in laga waantoobo in mas-uuliyiintu ayna siyaasadooda eh, ay kaga soo horjeedaan way dhici kartaa ee dowladda madaxweyne farmaajo inayna ku dabaqin wax aan jirin Eh, waa laga daba tegayaa oo soomaalidu waxay tidhahdaa beeniraad ma leh waxaan rabaa inaan marka mar kale hoosta ka xariiqo in arrinta london ka dhacaysa ayna xaraash ahayn inay tahay bandhig daraasad dheer oo waqti badan iyo juhdi badan la geliyey ee tilmaamaysa soomaaliya shidaalka ku jira xaggee ku jiraa in misow u gaari karaa cadadkiisu daraasadaas kadib ayay rabtaa haddana sharcigii baarlamanka yaalla in la ansixiyo ee markii la ansixiyo kadib lagu howlgalo sida caadiga ah shirkadaha shidaalka adduunka waa loo bandhigaa wixii shidaal kusoo kordha adduunka nidaam baa jira iyo sharci caalami ah mid dal walba u gaar ahaa jira marka eh, dowladda dhexe ee federaalka madaxdeedii baa jirta oo aada u culus weliba oo wasaaraddu ay dhinaca farsamada hogaamineyso wasaaradda betroolka iyo macaadinta waxaa joogta ganacsatadii soomaaliyeed oo xoog leh waxaa jooga wakiilo ka socda dowlad goboleedyada soomaaliya oo kulligood ka qeyb galaya inay bandhigaas goobjoog ka ahaadaan markhaantina ka ahaadaan waxa dhacaya munaasabadda intaa la eg xajmigaas leh in laga been sheega marka aada iyo aaday u nasi- nasiib darro u tahay waxaana rajaynayaa inay shacbiga soomaaliyeed dibadda dalka iyo gudaha meel kastoo joogaan inay ku qancaan intaas intaasu khaa'imiin maaha waa mas-uuliyiin soomaaliyeed ee heerar kala duwan waa ganacsatadii soomaaliyeed oo la rabay shirkadaha shidaalka adduunka inay la macaamilaan marka la gaaro soo saarka iyo ka ganacsiga iyo iibgeyntaba marka intaasoo soomaaliyahoo muwaadiniinhu waxay u taagan tahay iyo dowladda federaalka in arrintaasu meel marto Ee, biyo sacabahaga looga dhirgaayo soomaalida ku mahmahdaa soomaaliya haddii shidaal loo soo saaro waxaan qabaa in isbedel weyn ka dhacayo horumar inuu ka dhacayo dalkeenu inuu barwaaqo noqonayo loo soo shaqo doonan doono marka intii la geesinimo geli lahay ee la hambalyay lahay ee xataa haddii wax yar qaldamaan la toosin lahay in dicaayadii barbagaan loo- lagala hortago aada iyo aadaan uga xumahay ummadda soomaaliyeedna waa laga raaligelinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu